warar ku salaysan xaqiiqada kala soco star f m codka gobolka waqooyi bari
bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacana wanaagsan dhegaystayaal qodobada wararkaydan kugu hayna waxaa ka mid ah qaxootiga ku nool dhadhaab oo soo dhoweeyey ee xeer lagu xoojinayo isdhexgalka bulshada deegaanka kala dhexeeya oo dhowaan uu saxiixay madaxweynaha dalka ciidanka xoogga dalka soomaaliya oo howlgallo qorshaysan ka fuliyey deegaano ka tirsan gobolka shabeellada hoose iyo madaxweynaha koonfur galbeed oo kulan la qaatay arrimo kala duwan looga hadlay guddoomiyaha golaha shacbiga ee baarlamaanka federaalk soomaaliya subax wanaagsan dhegaystayaal intaasi aa maqasheen waxay ahaayeen qaar ka mida qodobada wararkeyga ugu waaweyn waa subaxnimo arbaco ah taariikhdana waxa ay ku beegan tahay afar iyo labaatanka bisha koyo tobnaad ee nofembar sanadka labada kun iyo labaatani kow qodobadaasi aa maqasheen iyo kuwo kale oo faahfaahsan kusoo dhawaada dadka qaxootiga ah ee ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxay soo dhoweeyeen xeerka lagu xoojinayo isdhexgalka bulshada deegaanka iyo iyaga kaasi oo dhowaan uu saxiixay madaxweynaha dalka maxamed baaruud xuseen ayaa warkan dhadhaab ka soo diray magacayga waxaa la yidhahdaa axmed cali xasan oo ku nool qaxootiga dhagaxley annagoo qaxooti ah inaan alyankeena ku marno waddada oo aan mataqaana ilaa nairobi ku tagno oo aan ku shaqaysanno marka hore waxaan ku jirna xabsi kor ka furan wax badan baanu ku jirna xabsigaa kor ka furan qaxootiga dhinacu maanan dhaafi jirin haddaan qaxootiga dhinac u dhaafno oo nala soo qaban jiray oo qaxootigaanu lagu soo celin jiray maadaama arrintaa uu madaxweynaha ku dhawaaqay baarlamaankana ay ansixiyeen way ku mahadsan yihiin arrintaa aad iyo aad baan u soo dhowaynayaa waanu ku faraxsannaha haddaan nahay reer dhagaxley mise qaxootigoo dhan
waxaan aad iyo aad ugu faraxsannaha arrintaa iyada in dadka qaxootiga kenya loo ay mataqaana ka mid noqdaan oy mataqaan sharcigooda lagu qiimeeyo oo lagu meelmariyo oo mataqaan soddonka sanaan sugayna arrintaa iyada ilmaheenna meeshan ay ku xariin iyagoo aqoon leh dadka jiran baa dhibaato nagu haysaa kenya middaa aad baan ugu faraxsan haddii maanta ay noo oggolaatay inaan mataqaan alyankeena noola qiimeeyo oon kenya dhexgalno oon ka shaqaysanno dadkan aan sadexgalno gabadha kenyaanka oo wiilka qaba mata qaxootiga qabo loo qiimeeyo gabadha qaxootiga mata wiilka gabadha qaxootiga wiilka kenya qaba loo qiimeeyo aad baan ugu faraxsan arrinta iyada waan ku farax waan soo dhawaynayaa aad baan ugu faraxsannahay waana soo dhawaynaynaa in dawladda kenya ay ansixiso in qaxootiga iyo muxuuto deegaanka isdhexgal ay sameeyaan su-aasha meesha taagan baa waxay tahay in alyanadeenna ay noo shaqayn doonaan oo aan ku tegi karno gudaha iyo meel walboo aan doonno annagoo weliba wadana kaarka caddeynka ahaa oo qaxootiga ahaa taasay horta su-aasha ka taagan tahay hadday laakiin tahay ardada oo keliya weli arrintaas isma raacsana waxaan ka codsanaynaa dowladda kenya inay noqoto dhammaan qaxootiga saddexda xero kaakuma weliba meel walba qaxooti uu joogo maadaama adduun weynaha shan sano sharci lagu bixiyo in annagana aan helno xuquuq qaxootinimo ah oo aan meel walba ku mari karno inaan helno baan aad uga rajaynaynaa dowladda kenya aad baana ugu faraxsannahay waana soo dhawaynaynaa waxaa naga xayiran haddii aan u baahno dhakhtar ama booqasho oo dadka annaga ay gudaha joogaan oo aanaan booqan karinin dhakhtar haddii aan u baahno oo msf ay nagu fillaan weydo dhakhtar gudaha aan u baahno ma aadi karno sistam fara badan oo dheer baan u soo marnaa inaan raadinno warqaddii dhareefil dokumentiga ahayd oo weliba annagoo goosannay aan si xalaala haddana waddadii aan ku mari karinin marka arrintaasa aad maaragtaa noogu dhib badnayd haddii marka nala ka caawiyo oo la dhaho alyanadiinna meel walbaad ku aadi kartaan ganacsi hadday tahay haddii ay tahay booqasho caafimaad hadday tahay waa arrin okay aad loogu farxo aad baana ugu soo dhawaynaynaa magacayga waa maxamed saal waxaan ku noolahay xeryaha dhadhaab khaasatan xerada dhagacley waxaan aad ugu faraxsanahay wararka quruxda badan ee ka soo yeeray dowladda kenya kaasoo dhigaya in qaxootiga iyo dadka kenya isdhexgal la siinayo sababtaa taas waxaan aad ugu faraxsannahay waddanka waxaan joognaa olmost soddon sano awal caqabad waxaan haystay dhadhaab baan ku ekeen socdaal ahaan laakiin hadda haddii la yidhi isdhexgal qofka hadduu aqoon leeyahayna ama aqoontiisa rabo inuu kororsado wuxuu aadi karaa kenya gudaha kenya ama qofka hadduu ganacsi rabo ama bulshada xataa ay degi karto waddanka meesha doontay kenya ay ka mid tahay hadduu qofka dhaqaalo haysa waddan arrintaasi waa arrin aan aad iyo aad aan u soo dhaweynaa aad baan ugu faraxsannahay tusaale ahaan hadda ganacsiyan ahay olmost waxaan ganacsanayaa olmost labayo toban sano awal waxay ahayd dad baan wici jiray lacag aan u dhiiban jiray alaab baan iisoo dhiiban jiray laakiin hadda way ka fududahay sababta aaliyankayga aan isticmaalaya waxaan ku aadayaa nairobi ama bombaas aan ku aadaya ama sideedda gobol ee kenya qaybeeda kala duwan aan ku aadayaa Ee, nooc ala nooc marka ganacsiga aan u baahanahay baa laga yaabaa marka inaan soo gato laakiin marka hore waxay waxaan telefoon aan ku diraayo sida aan rabno waxaa laga yaabaa mararka qaar xataa inaan wax lagu keenin magacaygu waxaa la dhahay cabdikariin cali cabdulaahi waxaan ahay dadka qaxootiga degan ilaa iyo soddonka sano inta ku dhadhow arrimahana aad baan u soo dhoweynaa arrinta isdhexgalka in qaxootiga la- sida sharciga adduunka caalamigiisu yahay qofka shan sano waddanka jooga waa inuu waddanka mid noqdo dowladda kenya eh, waxay la soo dahday iyo hadda keenta marka maadaama ay soo dahday haddana ku mahadsan tahay annaga muddo soddon sana waddankaan joognaa soddonkaas sana isdhexgal iyo danaysi iyo wixii aan lahayn ma aanan gaarin dadka naga tagay oo ama yurub aaday ama ameerika aaday ama australia aaday aan noo imaado baasaboorro wata oo citizen ah annaga iyo kenya dad la dhashay oo deegaano isku dadana
magacayga waa baarle yuusuf cali waan ku- waan ku fara- waan ku faraxsannahay dowladda kenya dhowayntayna soo dhoweysay oy haddana na dhahday nairobi iyo inta dhexdeeda elyankiina ku marayseen maasha allah way mahadsan yihiin badan baa naga xayiraa dadka annaga markuu dibadaha loo wadaayo ma raaci karin oo sharci la'aan baan naheen qof hadduu naga xanuunsado qofkoo keliya raaci jiray qof labaadna looma ogoleen marka alxamdulillah waa waxaan la yidhahaa xayba siraad dhagaxley baan ku noolahay dowladda kenya alyankan ay tiraahday meel walbaad ku maraysiin waa waxaan u baahneen oon sugaynay adduunka lama sheegin soddon sano meel lagu nool yahay oon sharci la siinayni marka wax naga maqnaa oo naloo keenay waaya way ku mahadsan tahay dowladda kenya wakaa
barta facebooka ee waaxda dacwad soo ogidda dalka ee magacooda loo soo gaabiyo oo d p p ayaa lagu soo waramayaa in la jabsaday waaxda dacwad soo ogidda dalka ayaa xalay xaqiijisay in boggeeda ay ku lahayd baraha facebooka ay jabsadeen dad aan la garanaynin waxa ay waaxdu arinkan bulshada ku ogeysiisay barteeda twitter-ka barcadda ayaana magaca waaxda o d p p bedelay waxaa sidoo kale waaxda intaasi ku dartay in ay jiraan koox ka shaqeynaysa si dib loogu soo celiyo barta facebook ah ee waaxda dacwad soogidda islamarkaana ay shacabka ku wargelinayso inay ku howlan yihiin sidii arinkan loo xallin lahaa waxaa jiray walaac laga qabo kiisaska sii kordhaya ee weerarada ka dhanka internetka ee kenya sanadkii labada kun sagaaliyo tobankii ayay ahayd markii la jabsaday baraha internetka ee ilaa iyo sideed iyo toban waaxood oo dowladda ka tirsan
star f m ka dhagayso garbaharey mawjada ah siddeetan iyo sagaal dhibic eber
ciidamada xoogga dalka soomaaliya ee kumaandooska gorgor gaar ahaan ururka toddobaad guutada sideed iyo tobnaad ayaa lagu soo waramayaa inay howlgallo qorsheysan oo ka dhana ururka al-shabaab ay ka fuliyeen tuulooyin hoostaga gobolka shabeellada hoose howlgalladaasi ayaa ahaa kuwo qorsheysan oo ciidamadu ay ku bartilmaameedsadeen fariisimaha al-shabaab ay ku leeyihiin tuulooyinka buulo xaanshi ceelsaliini iyo sidoo kale tuulo cadeey oo ka wada tirsan shabeellada hoose halkaasi oo ciidamada la sheegay inay ku burburiyeen fariisimo al-shabaab ay ku lahaayeen islamarkaana ay sameeyeen howlgallo abni xaqiijin ah saraakiisha howlgalka hogaaminaysay ayaa sheegay in dadka iyagu tuulooyinkaasi ku nool ay ciidamada si wanaagsan u soo dhoweeyeen sidoo kalena ay soo dhoweeyeen in laga dulqaaday xubnihii al-shabaab ee muddo halkaasi ku sugnaa ciidanka kumaandooska xooga dalka soomaaliya ee gorgor ayaa dhowr jeer waxa ay howlgallo qorsheysan ka fuliyeen deegaano gobolka shabeellada hoose ka tirsan oo al-shabaab ay gacanta ku hayeen madaxweynaha maamul goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ayaa waxa uu magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay kulan kula qaatay gudoomiyaha golaha shacbiga ee baarlamaanka federaalk soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan labada mas-uul ayaa kulankaasi oo saacado badan qaatay waxa ay uga hadleen arrimo dhowr ah waxaana sidoo kale gudoomiye mursal uu noqday shaqsigii ugu horeeyey ee shahaadada musharaxnimo ee xildhibaan golaha shacbiga ay guddiga doorashooyinka koonfur galbeed soomaaliya siiyaan
madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed lafdigaren ayaa wuxuu xafiiskiisa ku qaabilayay gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan oo maanta soo gaaray magaalada baydhabo caasimadii gumeel gaarka ee koonfur galbeed maxamed mursal oo maanta soo gaaray beedhow muhiimadiisa imaanshiis waxay ahayd in uu ka mid noqdo u tartamida kulaastii dhawaan la shaaciyey koiyo tobanka kursi ay shaaciyeen guddiga maamulka doorashooyinka koonfur galbeed isagoo noqday shaqsi ugu horeeyey ee qaatay shahaadada u tartamida kursiga kadib maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan oo ah gudoomiyaha golaha shacabka ayaa xafiiska madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed afdigaran oo ah madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya kula qaatay kulan socday saacado badan oo ay ka wada hadlayeen xaalada guud ee dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka oo dhowaan la fili doono in ay ka dhici doonto magaalada beedhabo kulanku waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiyaha golaha wakiilada koonfur galbeed soomaaliya mudane ambaasador cali saciid fiqi waa mahadsantiin wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu
taliyaha ciidamada lugta ee xooga dalka soomaaliya jenaraal maxamed tahliile biixe oo ka hadlayay xaalada dalka iyo doorashooyinka ka socda ayaa waxa uu saraakiisha iyo ciidamada kala duwan ee qalabka side ee soomaaliya uu kaga digay in ay ku dhex milmaan siyaasadda iyo arrimaha doorashooyinka taliyaha ayaa waxa uu tilmaamay in doorka ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ay yihiin islamarkaasna ay tahay in keliya amniga doorashooyinka ay sugaan iyo amniga guud ee dalka si doorashadu ay si nabada ugu dhacdo bulshaduna noloshooda si caadiya ugu wataan sidoo kale waxa uu sheegay inaysan shaqo ku lahayn waxyaabaha la xiriira mashruucyada dhinacyada kala duwan cidda guuleysanaysa cidda guuldareysanaysa iyo agaasinka doorashada midkoodna waxa uu ciidamada faray in ay waajibaadkooda sugidda amniga ah ku koobnaadaan oo ay faraha kala baxaan waxyaabaha kale ee siyaasada quseeya ee wadanka ka socda warka kasoo yaaray taliyaha ciidanka lugta ee xooga dalka soomaaliya ayaa kusoo aadayay xili dhowr mar xubnaha mucaaradka ay sheegeen in ciidamada loo adeegsado arrimo dhanka siyaasada la xiriira qodobkaasi ayaa wararka soomaaliya ugu dambeeya aan ka codsado mawliid inuu soo koobo qodobada dibadda
mahadsanid faadumo waxaa lagu soo waramayaa in dowladda faransiiska ay noqotay dowladdii ugu dambeysay ee muwaadiniinteeda ku nool gudaha dalka etoobiya u soo bandhigta ama kula talisa inay halkaasi isaga soo baxaan maadaama ay sii xoogeysanayaan dagaalada u dhexeeya ciidamada dowladda federaalka soomaaliya iyo xogaga gobolka waqooyi ee tigrey ee t p l f tani ay imaaneysa kadib markii ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed uu shalay uu tegey furinta hore ama jiidda hore ee dagaalka isaga oo qoraal uu soo saaray ku sheegay in lagu guda jiro marxaladihii ugu dambeeyey ee lagu badbaadinayo etoobiya sida uu shaaciyey wadamada tallaabada ay hadda qaaday faransiiska horey u qaadayna waxaa ka mid ah jarmalka sidoo kale maraykanka iyo ingiriiska qaramada midoobay ayaa dhankeeda sheegtay in ay si kumeel gaar ah gudaha etoobiya uga soo saaraysa qoysaska shaqaalaheeda caalamiga inkastoo howlwadanadeeda ay gudaha kusii sugnaanayaan waa gudaha dalka etoobiya iyadoo xaaladda la qiimeynaya tani ay imaanaysa iyadoo toddobaadyadii ugu dambeeyey xoogaga t p l f ay ku andacoonayeen in ay kusoo durgayaan dhanka caasimadda dalkaasi etoobiya ee adis ababa dhankaasi australia waxaa lagu soo waramaya in maxkamadda waddankaasi ku taala ay wasiirka gaashaandhigga oo mas-uulka lagu magacaabo peter daton ay siisay lacag dhan labaatan iyo shan kun oo dollar kadib markii qoraal lasoo dhigay barahay bulshada ku wada xiriirto lagu sheegay mid sumcadiisa lagu dilay qoraalka waxaa soo dhigay mid ka mid ah shakhsiyaadka u ololeeya arrimaha qaxootiga dhankaasi iyo arrimaha caafimaadka haddii aan eegno hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o na waxa ay sheegaysaa in toddobaadyada soo socdo ama laga cabsi qaba in ay sare usii kacdo kiisaska dhimashada ee ka dhashay covid ka dhalanaya covid nneteen gaar ahaan gudaha qaaradda yurub w h o waxay sheegaysaa inay u badan tahay in la diiwaangeliyo toddoba boqol oo kun oo dhimasho ee covid nneteen ka dhalata oo marka la gaaro bisha saddexaad ee sanadka soo socda waa gudaha qaaradda yurub